الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsiga soddon iyo sagaal saxaabiga waxshiyu bnu xarbin waxshi binu xarbi baa la yidhaahdaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba qatala waxshi wuxuu dilay khayrannaasi dadka kii ugu khayrka badnaa bacda muxamadin nebi moxamed ka bacdi sala allahu calayh wasalam waqatala wuxuu kaloo dilay waxshi shara annaasi dadka kii u shar badnaa ayuu dilay aydaa noqo aydaa noqoshe mar labaad dilkaa hore ka bacdi dil labaad dadka kii u shar badnaa buu dilay saxaabiga waxaa la yihahdaa waxshi binu xarbi almu'arikhuuna baa sidaa yidhi man haadaa kaasi waa kuma alladii kaasoo admaa dhaawacay fu'aada rasuulillaahi nebi moxamed qalbigiisa sala allahu calayhi wasalam xiina waqtigii dhaawacay qatala uu dilay ninkaasi camahu nebiga adeerkiis xamzata xamzata bna cabdilmualibi xamze binu cabdilmualib markuu dilay yowma uxudin yowma uxudin maalintii uxud maalintii uxud markuu saa sameeyey uma dabadeedna dhibtaa haba geystee shafaa shaafiyey quluuba almuslimiina muslimiinta qalbiyaashoodii xiina qatala markuu dilay mar labaad musaylimata alkadaabi musaylimaha ninkii la dhihi jiray alkadaab beenaalaha nebinimada sheegtay ahaa yowma alyamaama maalinkii yamaama maalinkii yamaama musaylimuu dilay inahu ninkaasi waxshiyu bnu xarbin waxshi binu xarbi weeye alxabashiyu waa xabashi waay almukanaa loogu kunyoodo biabi dasma abi dasmata ayaa la dhihi jira ayb waina lahu waxshi waxaa u ahaatay qisatan qisadaasoo caniifatan daran qallafsan taasoo xasiinatan tiiraanyale taasoo daamiyatan qofka dhaawacaysa daamiyada waa dhiig ka keenaysa waxaa weeye dhaawaca dee meeshii dhiig laga keena waa meel la dhaawacay faacirhu bal caariyee hu oo waxshi ah samca ka maqalkaada dhagahay caariye wey dhagahaada caariye liyarwiya laka sow adiga kuugu wariyo ma'saatahu sow kuugu wariyo ma'saat sow kuugu wariyo tiiraanyadiisii qisadiisii tiiraanyada lahayd ma'saat dhibaatada lahayd binafsihi nafsad ahaantiisa sow kuugu wariyo isagaa noo sheegaya qaala waxshiyun waxshi wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa qulaaman wiil addoon aan dhaho qulaaman addoon hadda waa addoon raqiiqan qulaaman nin dhallinyaraadoo raqiiqan addoona maadaama raqiiqan oo ka daba keenay marka waa dee nin addoonaan ahaa oo dhallinyaro ah qulaaman wiil oo raqiiqan addoon ah addoon waxaan u ahaa lijubayr bni mudcimin nin la dhihi jiray jubayr bin mudcim bin cadiy bni nawfalin alqurashi waayo waa soo islaami doonaa ninkaasaan addoon u ahaa axadi saadati qurayshin quraysh mudanayaasheedii mid ka mida ahaa odayaasheeda wa kaana camuhu ninkaas jubayr ah oo aan addoonka u ahay adeerkiis ducayma magaciisa ducaymo la dhihi jiray wuxuu ahaa qad qutila mid la dilay yowma badrin maalintii bader baa la dilay calaa yadi xamzata bni cabdilmualib xamze binulmualib gacantiisuna ku ajaloobay lagu dilay faxazina waa tiiraanyooday ninkaa la yidhaahdo jubayr calayhi ducaymah ninka la dhaho faxazina waa u tiiraanyooday jubayr binu mudciim calayhi adeerkiisa oo ducaymaah ashadda alxusni tiiraanyo midda ugu darnaanshaha badan wa aqsama waa dhaartay billaati waalcuzaa buu ku dhaartay laba sanaba ilaahay ku sheegayaan wey waa weyn kuwa sanamyada yaryara maaha kuwa waaweyn oo jaahiliyada caabudi jireen waaye kaas labadaas sanan buu ku dhaartay dhaartu maxay tahy layaf'aranna u aargooyeen oo u aargudeen u aareen licammihi adeerkiis walayaqtulanna dileen oo dileen qaatilahu kii dilay ha jaahiliyadu xataa qofka kii dilay bay raadin jireen macnaha qof miskiin oo meel kale iska joogo aan wax dembiya geysan waxa weeye waa in dhibaato la gaarsiiyo waa waa dulmi dheeraada waa waa bilow kaloo cusub weeye kii dilay baan dilayaa buu yidhi inaa ugu aargodaa wajacala wuxuu gudagalay yatarab yatarabbasu inuu sugayo koranayo bixamzata ninka xamse la dhihi jiray alfurasa jaanisyaal fursooyin fursado fursadow la fiirsanayey xamse sidii loo dili lahaa qalbiga ku hay lam yamdi ma tegin calaa daalika arrinkaa dawiilu waqti waqti dheerba xataa caqadat qurayshun quraysh ilaa ay gunuday alcasma go-aan cala alkhuruuji bixid ay go-aansatay ilaa uxudin uxudna ay u baxdo wax yar kabacdi quraysh baa go-aan waxay ku gaadhay ciidamo in la dumo meesha uxud la yidhaahdana la aado lilqadaa'i si looga takhalluso calaa muxamed ibni cabdillaahi muxamed bin cabdillaahi si looga takhalluso iyo wathaari quraysh inay u aargoyso liqatlaaha dadkii looga laayay fii bedrin dagaalkii beder sanadkii hore a dagaalkii beder toddobaatan gaal lagu dilay oo odayaashii ku jiraan quraysheed markaas sanadkii kalea la ballansan yahay uxud baa layskugu tegayaa marka waxay leeyihiin toddobaatankii nin iyo kuwii la qafaashay aanu aargoyno kow sideeda ahaana aanba ka takhallusno moxamed ibni cabdillaahi bay iyagu leeyihin faka fakatabat waxay isku dubariday qurayshtu kataa'ibahaa guutooyinkeedii ka waxaa weeyaan faka fakatabat waxay diyaarisoo qordhay bimacnaa diyaarisay katabat waxa weeyaan bimacnaa nadamat waxay nadaamisay diyaarisay isku dubariday waa isku mid guutooyinkeed wajamacat quraysh waxay soo uruurisay axlaafahaa xulufooyinkeedii dadka huwanada huwan wax la yidhahda iska jiraan waaya huwanadii bay soo diyaarisay wacaddad waxay darba yaa u diyaargarooday darbat cuddatahaa agabkeedii gaadiid iyo hub uma aslamat waxay u dhiibtay qiyaadaha hoggaankeeda ilaa abi sufyaan bni xarbin isna waa soo islaama waaya abi sufyaan baa hoggaanka ciidamada guud loo dhiibay fa ra'aa abu sufyaan wuxuu arkay wuxuu ra'yeeyey ra'yi ka dhig fa ra'aa abu sufyaan wuxuu ra'yeeyey an yajcala inuu yeelo macal jeyshi ciidanka baxaya miciisa daa'ifatan qeyb oo min caqiilaati qurayshin quraysh nimankii la dhihi jiray sayidaadkoodii ah gabdhihii boqorada ahaa gabdhihii gabdhihii sayidaad yaa saadaad ama sayidaad gabdhahaas gabdha la yaqaan dee caan ah oo reer qurayshaaba inuu ciidanka ku daro buu go-aansada waa fikrad oo miman gabdhahaasi ku bayaansan qutila la laayey aabbaa'uhunna aabbayaashood oo abnaa'uhunna wiilashoodii oo ikhwatuhunna ikhwatuhunna walaalahood ow axadun ama qof oo min dawihinna qaraabadooda fii bedrin lagu laayey gabdho tiiraanyaysan oo dagaal kicin kara oo abaabuli kara oo dadkoodii maqan yahay buu yidhi ciidanka soo gala waxa dagaala dhacya kuwaa hadday doonaan gabdho gebigiisaba macnaha kiciyeen ya maxaa hase gabdhahan loo keenayaa liyuxamisna inay xamaasad geliyaan aljeysha ciidanka cala alqitaali dagaalka ku xamaasad geliyaan xamaas alxamaas waayo qolaa la baxday waxaa weeyaan waa inay dareen iyo xamaasad ku kiciyaan ciidanka wayaxulna inay kale teedahaan oo kale celiyaan duuna rijaali ragga iyo wa duuna alfiraari carar gabdhihiioo dagaalama leh oo raggii daba taagan dee ninka ka horeeya inuu cararo misma keeni karayo daga- waxay rabaan ragga iyo carar inay kala celiyaan gabdhahani fa kaana waxaa ahaa fii daliicati man gabdha caaradkood kharaja baxay macahu abi sufyaan maciisa min annisaa'i dumarka xaggooda zawjuhu isaga laftiisa xaaskiisa hindu bintu cutba yana waa islaamtay horay ka sheegay inay islaamtay yaa qalbigaada xusi geli hinda bintu cutba gabdhihii ciidanka lagu soo daray gaaladii ku jireen caaradka ah wa kaana wuxuu ahaa abuuhaa aabbaheed wa camuhaa adeerkeed wa akhuuhaa walaalkeed qad qutiluu kulligood kuwa la laayay jamiican xaal yihiin fii bedrin dagaalkii badar bay ku baabi'een saddexdaa ninba gabadhaani marka saasaa dhacday walammaa awshaka aljeyshu ciidankii markuu u dhowaaday cala raxiilin bixid yaa go- dhaqaaqaan iltafata ilaya aniga oo waxshi ah waxaa isoo milicsaday jubayr binu mudcim oo weligii jaanis raadin jiray wa qaala wuxuu yidhi hal laka ma kuu ahaatay yaa abaa dasma war yaa abaa dasma fi an tunfida inaad fulisid ee fi an tunqida dheh inaad badbaadisid nafsaka naftaada min arriqi addoonnimo ma danaynaysaa inaad addoonnimo ka badbaadid oo addoon baa tahay addoonnimada maanta naftaada ka badbaadisoo ka xorowdid qultu waxaan idhi waman lii bidaalika oo yaa ii hayadi waman lii bidaalika xornimo yaa yay iigu ahaata xaggaan ka helaya qaala wuxuu yidhi ana laka biha anaa kuu haya dee isagoo addoon u ahaa qaala wuxuu keyf oo see iiga dhigaysaa xor qaala wuxuu yidhi in qatalta haddaad dishid xamzata bna cabdilmuطalibi cami muxamadin nebi moxamed adeerkii ah bicami adeerkayna aada u dishay ducaymata bni cadiyin ducaymihiina cadi ahaa fa anta catiiq haddaan kuu sheegaya shardi baa xihan haddaa shardigaa fuliso oo dishid xamze xor baata waaye bimacnaa mactuuq mid la xoreeyaad anta xurun way ka dhiganta qultu waxaan idhi waman yadmanu lilwafaa oofin yaa ii damaanad qaadaya bidaalika arrintaa haddaan inta soo dilo hadhow aan xornimo waayo yaa xornimada ii ballan qaadaya inaana hadhow waayeyn qul qaala wuxuu yidhi man tashaa dee qofkaa rabtaba hadda adugu markhaanti gasho wala ushhidanna markhaanti geliyeen calaa daalika arrinka annaas dadka jamiican ummadda oo dhan baan ba u sheegaya qof iyo laba maxaa ku falisaa damaanad qaadka dadka oo dhan baan arrintaa ishaad ugu samaynaya qultu waxaan idhi afcalu waa samayn wa ana lahaa arrintaasna ana itaa wa ana lahaa arrintaasna anaa u ahaaday qaala waxshiyin wuxuu yidhi wa kuntu sideeda waxaan ahaa wax yar xogtayda qaado rajula nin xabashiyan oo xabashiya aqdifu waa geni jira bilxarbati eebada waa birtaas eebada ah qadfa alxabashati xabashida rididdeeda sida hootada ama birtaa eebada ah loo tuuro wadammada iyo dadku kala duwane qaabka xabashidaan u aqaan oo niman aad u yaqaana shabaxda ah falaa uqduu ma gafi jirin shay-an shay armihii bihaa aan ku ganay eebadaas meel aan u taagay lama waayin fa akhadtu waxaan soo qaatay xarbati eebadaydi wa madaytu waan tegay macal jeishi ciidankii maciis wa jacaltu waxaan gudagalay amshi inaan soconayo fii mu'aharati ciidanka gadaashiisa qariiban makaanan qariiban weliba meel u dhow minanasaai hablaha dumarka aniga ciidamada ordaya maba raacin hore dumarka un baan wax yar ka horeeyaa ciidanka horena waa socdaan dumarka agtoodaan iska marayaa maxaa yeelay famaa kaana lii araban wax dana kama lihi anigu biqitaalin dagaal dad kaleo la- lala dagaalo iyo ciidankan dadka ciidamada iska hor imaanayaan iyo maba doonaya hal shaksi baan aniga u socdaa saan u dagaalamaya halkii shaksi inaan helo ma rabo isaga keliyaanba u socdaaba u ku leeyahy marka waa inaan horey gelin dumarka un baan ag socdaa wa kuntu waxaan ahaa kulamaa marartu markaan soo maro bihinda gabadhi hindaah zawji abi sufyaan ah aw marat bi ama iyadu soo madho oo wara'at ilxarbata eebada ay aragto taltamicu iyadoo walacwalac leh birbirqaysa fii yadii gacantayda taxta wah taxta wahji shamsi qoraxda iftiinkeeda hoosteeda dee seef ama eeba ama toorey bir dhalaalaysa qoraxna jidho indhaha walacwalacdaa muuqanaysa qorax baa la marayaa meesha walacwalacdaa markay aragto qoraxdu bidhaanta walacdaas eebada gacanteeda ku jidha taquulu waxay dhahaysay abaadasma yaada iska jir war abaadasme ishfi wastashfi shaafi adna bogso haa hawsha qabo laguu diray yaa dadka qalbigooda yaa qalbiyada yada waxaa weeyaan ka shaafi xamse iyo weliba walaalkiis wiilka u dhalay xamse walaalkiis nabiga adee aabbihi cabdullah bin cabdilmualib xamza bin cabdilmualib waaye labadaa naga shaafi falamaa balaqnaa uxudan uxud haddaan gaarnay waa buur cajaa'ibeh waltaqa aljamcaani labadii ciidana kulmeen istiraatiijiyaddii dagaalku dhacay looxad weyn oo ballaaran iyadoo aba hadda derbi laga lulay buurta uxud agteeda ah dariiqiina saasaa lagugu matalaya dariiqyadii calaamada kale leh ciidamada tiradooda ciddii hoggaaminaysay siday ahayd khara- kharajtu waan baxay buu yidhi altamiso anoo raadraadinaya xamsata bin cabdilmualib ayaan fiirfiirinayay wa kuntu waxaan ahaa wal acrifu mid yaqaanay min qabl waagi hore aan aqoon jir walam yakun xamsatu ma ahan yakfaa calaa axadin qofna mid ka qarsoonaada xamse qofna kama qarsoonaan karin nin qarsoonaan kara xamse ma ahayn liannahu xamse kaana wuxuu ahaa yadacu mid dejiya calaa ra'si madaxiisa riishata nacaamatin gorayada baalkeeda gorayo baalkeed buu halkaa madaxiisaasaa uga taagayaa haye maxaa yeelay liyadulla inuu tuso al aqraana kuwa la ayniga ah kuway isku isku faca yihiin calayhi isaga dushiisa kuwa la aynigaayo gaalada ah yaa kuwa la aynigaayo gaalada ah inay arkaan kamaa yafcalu say samayn jireen dawulba'si darnaanta iyo baaska kuwa u saaxiibkayo min shujcaani alcarab carab geesayaasheeda ah halkaasaaba waxaa ka lusha gorayo baalkeed waa ay kaa sacaryaa in imaan kara weeye marka kuwa kaloo gaalada istusaya nin isqarinaya nin gabanaya qof ka cararaya maaha muuqaalkiisaba sousan loo waayin bahashaa baalkeedaa halkaa ka babanaya wamaa huwa ma ahayn waqtigu ilaa qaliilu wax yar xataa ra'aytu ilaa aan ka arkay xamsata xamse yahdiru yaa isagoo doobinaya bayna aljumuuci jamacyaasha dhexdoodii kaljamalil awraqi sida ratiga bacadka ah geela midabkiisa ma kala taqaan ratiga neefka macnaha midabkiisu dambas dambaska uu yahay kalowni ramaad dambaska midabkiisa oo kale geelana kon u daran waa kaas sida waxaa moodaa rati doobinaya oo midabkiisu noocaaya wa huwa xamsana yahiddu nnaasa dadkuu daadinayey bisayfihiibuu ku daadinayey haddaa daadin sida bal la jaraya iyo beer la jafayo saas waa ninkaa awoodda ilaahay siiye intaasoo qof buu seefta saa halmar ku leeyahy saasuu daadinayaa koox kuwa kalena saasuu u daadinaya waana ninkaa muuqda saa u baallabaalaynaya famaa yasmuddu ma isqutuminayn amaamahu hortiisa axadun qof kama soo isma qutuminayn kama muuqanayn walaa yahbutu qofna hortiisa isma isma qutumin karin walaa yahbutu lahu shayun shayna uma sugnaan karin cid sugi kadhay ma jirin xamse geesinimadiis hortiisana cid mari kadhay ma jidho ciddii mandhaha seef baa laga aslayaa oo taqaana waaye maxaa dhacay marka wa fii maa kuntu xilli aan wuxuu yidhi atahaya-u lahu isku diyaarinaya xamse wa astatiru minhu aan ugu gabanaya bishajaratin geed ow xajarin dhagax mutarabisan xaalan koranayo an yadnuwa minii inuu ii soo dhowaado meelba ugu gabaday xoogaha kuu soo dhowaaday xamze anoo isleh id waktigaas taqadamanii ilayhi waxaa iiga hormaray xamze faarisun mid fara- farisa oo min quraysh ciidankii gaalada nin la socdoo kale oo reer quraysheeda oo faris oo farasla ah yudcaa lagu magacaabo sibaac bin cabdilcuza baa xaggii xamse iiga hormaray kan eebadiisoo meesha ula fadhiyaa u gabbanayaa laakiin nin faras wato waa teknikoo kale wax hadda meesha maras baaba xaggii iga aaday wa huwa yaquulu ninkaas faraska wataa wuxuu dhahaa baarisna yaa xamsa ii soo bax xamsow car ii soo baxa xamsow yaa baarisni ii soo istaag ii soo baxa ii soo banbaxa ma dagaalla waxa la isku hogaaminaya maaha dadka dagaalamaya waa isku soo baxayaan waa isku muuqdaan waa isku dhex jiraan waa laba saf fabaraza lahu xamza xamza u soo baxay wa huwa yaquulu xamza uu leeyahay halumma ilaya iis- ii kaala kaalay tacaal kaalay aqbil calaya soo qaabil yaa bana almushrika haweenaydii gaaladda ahayd wiilkeedii waa midkan quraysheed haweenaydii gaaladda ahayd kay dhashadow soo dhaqaaq halumma ilaya ii kaala uma ma asraxa maxaa ka degdeg badnaa an baadarahu xamsatu xamsa inuu kula degdegay bidarbatin hal garaac oo min sayfii ka ahatay hal mar buu xamsa gacanta u taagay ninkii fakhara ninkii waa dhacay sariican xaaliya mid la legday yatakhabad isagoo ku dhex dabaalanaya bidimaahi dhiiggiisa beyna yaday xamse hortiisa fariski horta waa gaal buu ahaa hore u dhaqaaji cinda daalika kan laftiisu ma rabin qof kale inuu xamse in la dilo oo qofka la dilo ma uu rabo qofkii xagga aada ma jeclaysanayo wuxuu is leeyahay xornimadaadi waxay ku xidhantaha adigu inaa wax dishin oo xamse dishin cinda daalika waqaftu waan istaaga buu yidhi min xamsata xamse mowqifan mowqif oo ardaahu aan ka raalli ahay meel aan ka toogan karo raalli aan ku noqday baan ka istaagay wajacaltu waxaan gudagalay buu yidhi ahuzu waaye inaan ruxruuxayo waa maxay kilkilayo xarbati eebadeed waa ku kil- waa ku kilkilay soo lama dhaho inaan ku kilkilayo eebadaydii xataa oo ku fiirinayo xataa idad ma'nantu ilayha markaan ku xasilay macnaha inaan ku shiishaya ahay oo ku aadinayo markaan ku xasilay baan dafactu bihaa sii daayey eebadii naxwow xaggiis fawaqacad waxay kaga dhacday fii asfali badnihi caloosha hoosteeda meesha gumaarka hoose timalayda ah bay kaga dhacday wa kharajad waxay ka baxday min beyni rijlayhi labada lugood gadaalkooda gadaal baa eebaday ka baxday afkay kala baxday wey kama wada bixin cinda fakha- fakhadaa xamse waa tilaabsaday mutahaaqilan xaalu yahay mid mu- cuslaaday mutaaaqil jaa tilaabada jiidaya ilaa bahashaana ku jidhee naxwii xaggaygiibuu khadu- khudwatayni laba tilaabo xaggayga u soo aaday waa geesigaas qofka soo yaa libax nin gana iyo nin hee galladaba oge xaggaygii buu laba tilaabo soo qaado uma maa labisa kama nagaan ansaqada inuu dhacay ima soo gaarin wal xaal alxarbatu eebadiina fii jasadii jirkiisa ay weli ku jirho fa taraktuhaa waa uga tegay fiihi waa u daayey bay xataa ayqantu ilaan ka hubsaday annahu maanta inuu dhintay ilaa qofkii la rabo inuu badbaadaa laga saarahaa waxa ku dhacay moogta waa u daayey buu yidhi ilaa aan hubsaday inuu dhintay uma ataytu waan u imid waintasactuhaa waa ka siibay minhu eebadii wa rajactu waxaan u noqday ila alkhiyaami teendhadii bangaladii baan aaday anuu dagaal kale iyo meel kale ma socdo halkaa nin baa u socday waqacadtu fiihaa khiyaamtii khaymadii baan iska fadhiistay id lam takun iima ahan lii aniga xaajatun wax baahiya bikayrihi xamse cid aan ahayn wa innamaa qataltu waxaan waana dilay xamse liuctaqa in lay xoreeyo bes uma xamiya waxaad kululaaday wadiisulmacrakati dagaalka shiid mirihiisii iyo foornadiisi waaye dagaalku waa hura waa karaar qaatay dagaalkii wakahura waxaa batay fiihaa xarbada dhexdeeda alkaru rogaal celin iyo walfaru cararid agga iskula aad agga iskula durug agga iskula rogaal celi agga iskula carar waxaasaa meesha ka dhacay hayra ana daa'irata daa'irada iyo dibirta iyo musiibadu maa labisad ma nagaan an daarat inay ku dul wareegtay calaa asxaabi moxamed dagaalka uxud asxaabtii nebiga inay dhibaato badan soo gaadhay wakahura fiihim dhexdoodana ku batay alqatlu dilki toddobaatan baa iyana dhintay cinda dalik kadad waxay ahaatay hindo bintu cutba calaa qatlaalmuslimiina muslimiinta kuwii la laayey muslimiintii la laayey wa min waraa'ihaa hindo waxaa gadaalkeeda socda daa'ifatun jamiicahu min anisaa'i ah fajacalad waxay gudagashay tumahilu bihim inay suuro xumaynayso saxaabadii la laayey fatabqaru ay dilaacinayso buduunahum caloolahooda wa tafqa'u ay fujinayso cuyuunahum indhahooda watajdacu ay jarayso unuufahum sanankooda wa taslimu ay jarayso aadaanahum dhegahooda meydadkii baa lagu falaadayaa ciil dartii wey waan arrin aan la ogolayn sideedaba islaamka dhexdiisa laakiin iyagu markaasi dee ma islaamin kuwaan uma sanacad waxayba ka samaysatay min al'aanaafi sanankii iyo walaadaani dhegihii qilaadatan kul hilibkii sanka haddii la dareeriyo hilib dardareersan laga dhigo iyo dhegihii waxay ka samaysatay kuul waaye iyo wa aqraadan dhego fataxallat bihaa waaba isku qurxis rag maqaarkiis dhegihii iyo sanankood wa dafacad qilaadataha kuusheedii iyo wa qurdayhaa labadeedii dhegood addahabiyeyni ee dahabka ahaana ilaya ana isiiso waxshi ah dahabkii u xirnaa iyo labadii dhegood inta iska furdhayba aniga isiis waa waxshi iyana hilbahan bay inta isku taxatay bay laba dhegood iyo kuul ka dhigatay waqaalad waxay tihi humaa labadan dhegood iyo siliskan dahabka ah laka adaa le ya abaa dasma humaa laka adaa leh iisihay kuma dhihin adaa leh ixtafid bihimaa ilaasho fa inahumaa hamiinaani labaduba waa qaaliye wariyaysan kaa dhumi waa qaaliye qaadana intaasay ku tiri walamaa wadacat uxudun uxud markay dejisay awsaaraha culaysyaalkeedii cudtu maca aljeyshi ciidankii maciisii ayaa noqda ilaa makaan usoo noqon fa bara lii waa ii oofiyey jubayr bin mudcim bimaa wacadanii bihi wuxuu ii yaboohay wa actaqa raqabatii qoortaydina luquntaydu waa xoreeyey faqadowta xuran xor baa noqday bara lii waa ii baarinima sameeyey waa maxay waa ka soo baxay ballantan ku ballannay laakina amra muxamadin xamse haba la dilay anna xorba aan noqday wuxuu yidhi nebi moxamed amarkiisu jacala wuxuu gudagalay yanmuu inuu siyaadayo kobcayo yowman bacda yowmin maalinba maalinta ka dambaysa nebigii calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii la socday muslimiintii waa sii ballaaranayaan wa akhada muslimuuna waxay gudagaleen yasdaaduuna inay siyaadayaan saacatan bacda saaca fa kuntu waxaana kulamaa caduma amru muxamed nebi moxamed amarkiisu marka soo u weynaado caduma calaya dusheeda waxaa ku weynaanaysa alkarbu kurbada ilaa adeerkii baan dilay weliba xamsadee nebiga xagga nugmadana walaalay ka ahaayeen watamakana aljazacu argagax baa makansaday iyo walkhowfu cabsi min nafsi naftayda xaggeeda wamaa ziltu kama zuulan calaa xaali haadihi xaaladdeeda taasa xataa dakhala muxamadun nebi moxamed ilaa uu soo galay makkata bijeyshii ciidankiisii aljaraari ee jiitamayey dhulka jiitamayey ciidanka iska tirada batay weeye yaa ee dhulkaasaa u jiitamayey faatixan xaaluu yahay mid furanaya maka cinda daalika baan wallaytu jeensaday haariban haala midaan cararayo maka ka cararaya ila daa'if baan aaday altamisu fiiha xaalan daa'if ka dalbanayo alamna amni aan ka raadinayo amni baan ka raadinaya meesha daa'if la yihahdo amni iyo nabadgelyo ayaan ka raadinaya waaye maxaa dhacay marka laakina ahla daa'if reer daa'if laftoodii maa labihuu kama nagaan maa labihuu ma nagaan kaiiran wax badan xataa laanu ilaahay u dabceen lilislaami meeshii gaaladii markii hore joogto aan ku soo cararay iyagayna islaamnimadii qaateen waacadduu waxayba diyaariyeen wafdan oo minhum ka mid ah liliqaa'i maxamedin nebi maxamed la kulankiisa iyo wa cilaani dukhuulihim geliddooda inay shaaca ka qaadeen fii diinihi ay galeen wafdigaani wuxuu u sheegayaa nebiga u tegayaa reer daa'if waa ku rumeeyeen taasay rabaan inay xagga geeyaan waayahay sidaa hadday dhacday cinda daalika arrinkaa agtiisa suqida fii yaddi shallayta igu dhacday macnaha suqida fii yaddiidan walamaa suqida fii aydiihim macnaha gacnahan qaniinay wey waayo gacnahaygaa macnaha ku dhicitaas waxaa looga jeedaa waa caradii iyo kurbadii baa iga badatay qoomamadii baa iga badatay wareerkii baa ii ziyaaday xayraan buu noqday cinda daalika suqida fii yaddi waa shallaayey wey wadaaqad calaya alardu dhulkii baa dusheeda ciriiri ku noqotay bimaa raxubad wuscigeeda lala qabo wa acayatni lmadaahibu iridihii oo dhan baa inoojiyey waddo kasta waa iga soo xihanta acayat almadaahib waddooyinkii oo dhan baa wejigayga ka soo xirmay faqultu waxaan idhi alxaqu waxaan haleelayaa bishaami reer shaam ow bilyamani reer yamaneed ow bibacdi albilaadi magaalooyinka qaarkood alquraa kale daa'ifna oo ka caranaya fawallaahi innii anigu ba yidhi la fii kamrati hammii murugtayda moolkeedaan ku jiray shiddadeeda darnaanshaheeda haadihi ee taasa id wakhtigaas raqa lii gooraan iska kurbaysnay waxaa ii jilicsanaado qalbigiisu ii ii jilicsanaaday rajulu naasixu nin naasixa wa qaala wuxuu yidhi wayxak waryaah liibaantaadee waa weylun laka bay ka dhiganta marmar baa bilcagsi loo isticmaalaa wa kaiira maa tustacmalu litaraxumi waatawajuci yaa waxshiyo waxshiyow ina muxamadan muxamed wallaahi maa yaqtulu ma dilo axadan oo min annaasi idaa dakhala fii diini diintiisa markuu galo watashahada uu towxiidsado bishahaadati alxaqi xaqa towxiidkiisana ku dhawaaqo oo shahaadati an laa ilaaha illa allah waanna muxamadan rasuula uu qiro famaa in samictu maba maqal maqaalato ninka oraahdiis xataa kharajtu ilaa aan baxay muyammiyan xaalaan ahay muyammiman xaalaan ahay min u jihaynaya u qasdaya wejhii wejigayga shadarali shadra yadriba madiine xaggeeda baan wejiga saaray waaya abtaqii xaalan doonaya muxameda nebi moxamed falamaa balaqtu madiine haddaan gaaray taxasastu waan baarbaaray amrahu amarkiisii si hoose walaa taxasasu walaa tajasas taxasa waxaa weeyaan waan baarbaaray hoos facaraftu waxaan ogaaday annahu fi lmasjid masaajidka inuu joogo fadaqaltu calayhi waan ugu galay masaajidka fii khifatin si fudayd ah iyo waxadarin digtooni deg deg fudayd ah dalq masaajidka ugu eri wamadaytu waan socday naxwow nebiga xaggiisa xataa sirtu ilaa aan ahaaday waaqifan mid taagan fowqa ra'si nebiga madaxiisa dushiisa waqultu waxaan idhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waanna muxamadan cabduhu warasuuluh towxiidka hadduusan horay uga dhawaaqin dee waa nin loo ciil cunay waxba laga yaaba inaan lala sugin marka horay baan horta markii koowaadba inta istusay towxiidka kaga dusha nebiga ka akhriyay waaya falamaa samica shahaadatayni labadii shahaadateyn markuu maqlay nebigu rafaca basarahu ilaya indhihiisoo kor iila raaca falamaa carafanii markuu arkay inaan waxshahay radda basarahu araggiisaba iga celiyay cani xaggayga waa iga jeensaday wa qaala wuxuu yidhi awaxshiyun ant waxshi ma tahay ma waxshi baa tahay qultu nacam yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi uqcud fariiso waxadinii iiga waran kayfa qatalta xamzata xamse saa u dishay iiga sheeke faqacadtu waa fadhiis faxadatuhu khabarahu warkiisii baan u sheegay falamaa faraqtu min xadiiii sheekadii sheekadaydii markaan dhammeeyey ashaaxa waa iga leexiyey canii xaggayga biwejhi wejigiisibuu iga duway nebigu wejigiibuu iga jeediyey dhinaca kale u fiiriyey waa iga jeensaday wa qaala wuxuu yidhi wayxak yaa waxshiy waxshiyow hayib wejhaka wejigaada iga qari canii falaa arayannaka yaanan ku arag bacdalyowm tiraanyadii iyo dhibaatadii wuxuu ka sheekeeyey wejigaada hay tusi fakuntu mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaabo waxaan ahaa atajannab mid ka dheeraada an yaqaca basaru nebiy nebiga araggiisu inuu ku dhaco nebiga alkariimi wanaagsanaa sala allahu calayh wasalam calaya dusheeda indhaha nebigu inay aniga ay qabtaan waa ka ilaalin jiray faidaa jalasa saxaabatu saxaabadu hadday fadhiistaan qubaalatow nebiga hortiisa akhadtu makaani anuu makaankayga waxaan ka qaadan jiray khalfow gadaashiisa gadaal baan casha kaga taxna gadaal horay meesha saxaabadu nebiga wejigiisa ay fiirsanayaan waaya wabaqiitu calaa daalika aan ku baaqi ahaa xataa qubida rasuulullaahi nebi maxamed ilaa laga qibdooday ka dhintay sala allahu caleyh wasalam ilaa jiwaari rabbihi rabbigii la deriskiisa iyo la ologiisa uma ardafa waxshiyun waxshi waxshi wuxuu ku sii daray fangeliyey yaquulu inuu leeyahay wa cala raqmi iyadoo lala qabo min annii anigu caraftu inaan ogaaday bianna alislaama islaamku yajubbu inuu hoobinayo baabi'inayo duminayo maa qablahu wixii ka horreeyey anoo og qofkii islaama wax ka horreeyey inaan loo haysan oo islaamnimada ay tirtirayso sidaa anoo og faqad dalaltu waxaan ahaaday astashciru mid dareema fadaaxata alfaclati facladii fadeexadeedi fadaaxa waa fadeexadii lafteedi wey fadaax xumaha facilkii allatii taasoo ijtaraxtuhaa aan kasbaday wa astafdicu inaan xumaysanayo alrusa musiibada aljaliila weyn alladii kaasoo rasa'tu aan ku islaam aan ku asiibay bihi isagaba alislaama islaamnimada iyo walmuslimiina muslimiintu aan ku sameeyey macnaha rasa'tu aan ku sameeyey bihi musiibadaas alislaam walmuslimiin wadafiqtu waxaan gudagalay ataxayanu inaan raadraadinayo alfursata jaanis allatii fursadaasoo ukafiru bihaa aan uga kafaaro gudanayo camaa salafa mini wixii ka dhacay horay nin weyn baan dilay anoo og inaan la ii haysan misna bal wax kaloo u dhigma inaan sameeyo islaamnimada aan u taro oo aan taa uga kafaaro guto iyadoo aan dembiba loo haysan oo lagu halmaamo falamaa laxiqa rasuulu nebigu markuu soo haleelay calayhi salaatu wasalaam birafiiqi laclaa rafiiqulaclaa oo dhintay wa aalat khilaafatu lmuslimiin muslimiinta madaxnimadoodina u iilatay ilaa saaxibihi abi bakar ahaa wartadad banuu xaniifa reer bani xaniifana ay ridoobeen asxaabu musaylimata alkadaaba reer bani xaniifuhu maca almurtadiina kuwii ridoobay maciisa jahaza khaliifatu rasuuli illahi sal lla alay slm nebi maxamed baa diyaariyey jeyshan ciidan weyn lixarbi musaylima musaylima la dagaalankiisa iyo wa icaadati qowmihi reer banu xaniife soo celintooda oo bani xaniifa ah ilaa diinillaahi diinkii ilaahay loo soo celiyo waaya faqultu fii nafsii nafteyda waxaan isiri inna haadihi middaan wallaahi fursatuka waa jaaniskaadii yaa waxshiyu waxshiyow fakhtanimha ka qaniimayso walaa tadacha ha ka tegin jaaniskan tuflitu iyadoo ka fakanaysa ama miya deyka labadaada gacnood jaaniska ayuusu maanta ku dhaafi uma kharajtu waan baxay maca juyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda macoodi baan baxay wa akhadtu maci macaygina waxaan qaatay xarbatii eebadaydii allatii eebadiio qataltu bihaa aan ku dilay sayida shuhadaa'i shuhadada sayidkoodii xamsata bna cabdilmualibi taan ku dilay baan wali wataa waa kaa shabaaxtan bartay waa midow yaqaan wa aalaytu calaa nafsii naftayda waxaan ugu dhaartay an aqtula inaan ku dilo bihaa eebadan musaylima ow amase adfara bishahaada inaan anigu shahiidnimo ku liibaano inaan dhinto iyo inaan ku dilo falama اqtaxama almuslimuuna muslimiintii markay jiireen calaa musaylimata iyo wajeyshi ciidankiisii xadiiqata almowti beertii geyrida beertii geyrida beertii dhimashada maxaa loogu baxshay dadka ku dhintay tiro badnaantooda oo gaalada ahaa oo meelay ku baabi'een xadiiqatulmowt baa loo baxshay beertii dhimashada halkaa markii sidaa dhacday oo waltaxamuu ay ku hilboobeen isdhex galeen biacdaa'illaahi jacaltu waxaan gudagalay atarasadu inaan u cimil galaynayo ya waay atarasadu inaan u gaatamayo musaylimata fara'aytu waan arkay qaa'iman xaal yahay mid taagan musaylima wal xaal asayfuna fi yadii gacanta uu seef ku hayso meel halkaan uu taagan yahay seef buu wataa nebi baan ahay buu ku hayaa waaye wara'aytu rajulan nin baan arkay buu yidhi min alansaari oo yatarabasu isna koranaya oo u gaatamaya yatarabas u cimil galaynaya bihi musaylima midla maa atarabasu saan anba ugu cimil galaynaya ana aniguba bihi isaga saan anba ninkaan u gaadayo nin kaloo ansaariya u gaadayaan arka kiilaanaha mid kastaaba yuriidu wuxuu doonayaa qatlahu inuu dilo labadyadu waa isku jeednaa ninkana waa u jeednaa falamaa waqaftu markaan istaagay minhu musaylima mowqifan markaanu istaago ardaaho aan ka raalliahay meel aan ka shiishi karo sidii oo kale wey aan ku qancay hazastu markaasaan kilkilay xarbati eebadaydi xata staqaamat ilaa ay toosnaatay fii yaddi macnaha waa ku waa ku waa ku macnaha waxaa weeyaan maxay dhihi jireen ku cabiray ku shiishay bay dhahaan ha dafactu bihaa markaasaan tuuray naxwow xaggiis ku sii daayey fa waqacat fiihi way ku dhacday dhexdiis wa fii nafsi laxdati isla ilbiriqsigaas allatii laxdadaasoo adlaqtu aan diray bihaa eebada bihaa macnaha waxaa weeyaan isla ilbiriqsigaasoo adlaqtu aan sii daayey bihaa laxdadaba xarbatii eebadayda calaa musaylima aan ku sii daayey kaana alansaariyu ninkii ansaariga ahayoo isaguna halkaan ka gaarayey musaylime inuu dila rabay yahibu calayhi waa isagoo ku dulbooday ninkii wayakiilu lahu waa isagoo u beegaya darbatan la dhicid bisayf seef la dhiciddeed basna u beega ha waa u mis waa u mis waa u mis isku daba marmariyey aniguna hadda eebadii baan ku dhuftay fa rabbuka dhegaysaha kitaabkow rabbigaabaa un yaclama og ayunaa ka yaga qatalahu dilay dee isna wax badan buu ninka ku dhuftay annagoo aniga ku dhuftaye rabbi bay arrintaasi u taallaa gaalkaas nebinimada sheegtay beenlowga ah kaayaga dilay waayahay waxshi baa dilay waa caan baxda waa lagu yaqaan siirada fain kuntu haddaan habir ana anigu aladii ninka ana aladii kii qataltuhu dilay akuunu akun waxaan ahaanayaa qataltu mid dilay khayrannaasi dadka kii u khayr badnaa bacda muxamed u fiicnaa sala allahu caleyh wasalam oo xamse ah waqataltu kii dilayna waa noqonayaa mid dilay sharanaas dadka kan u shar badnaa ayadna noqosha oo musaylimo ah wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab